alxamdu lilahi rab اlcaalamiin walcaaqibatu lilmutaqiin walaa cudwaana ila cala اlظaalimiin sala allahu wslm wbaaraka calaa cabdihi warasuulihi muxamadi wcalaa aalih wasaxbihi waslama tasliima kasiira ama bacd waxaynu ku dhex jiray baabu towba qaala wuxuu yihi mualifku wacan abi nujayd waxaa laga wariyey abi nujayd bidami اnnuuni wafatxi اljiim abinujaydkaasoo cimraana bni lxuseyn alkhusaaciyi radia allahu canhuma oo ahaa saxaabigii cimraan ibni xuseyn la odhan jiray isagiiyo aabihiiba laba saxaabi bay ahaayeen ana imra'atan haweenay haweenaydaasoo min juhaynata qabiilada juhayna la yidhaahdo ka mid ah ayaa atat u timi rasuula allah rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam wahiya iyada oo xublaa uur leh min azinaa zina xaggeed uur ka leh macnay uur zina ka ahaaday sida haweenayda marka magaceeda waxaa la odhan jiray khawla bintu khuwaylid riwaayad muslimka ahina waxay sheegaysaa imra'a min khaamidin gabadh reer khaamid ka tirsan khaamidkan qudheeduna waa jilib ama qolo ka mid ahuun juhayno nimanka la idhaahdo fa qaalat waxay tidhi gabadhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow asabtu waxa aan ku dhacay xaddan xad baan ku dhacay macnii wax xad igu waajibinayo ama isaarayo ayaan sameeyey ee fa aqimhu calaya iga og oo xadkaa iga jabay rasuulka ku tidhi calayhi الsalaatu wasalaam marka dembigii ay samayso ee ka dhacay bay qiranaysaa waxaanay dalbanaysaa xadkii in laga oogo nafteedana iyada ayaa soo dhiibtay fadacaa nabiyullah nabiga ilaahay wuxuu yeedhay sala allahu calayhi wasalama waliyaha weligeedii buu u yeedhay fa qaala wuxuu ku yidhi axsin ilayhaa u saafal haweenaydan u ixsaan sameeya u saafal fa idaa wadacat marka ay dejiso ilmahana macne ay dhasho faatinii ii keen markay dhasho ii keen wuxuu rasuulku u faray haweenaydaa in loo saafalo waa mida si aanay dadku qowl ama ficil ugu dhibin oo dhibta ay waxa weeyaan uga ilaaliyaan iyagoo markaa isleh oo xunbay samaysay sidaa ku dhiba waa talabaade isagoo rasuulku calayhi salaatu wasalaam haweenaydaa u naxariisanaya waayo haddii kolka hore ay qaldantay markan way toobad keentay toobad qiimo badan sida aynu arki doono waxaa kaloo halkaa laga qaadanayaa haweenayda uurka leh ilaa ay dhasho inaan xadkii laga oogahayn iyadoo uur leh ama caloosheeda ilmo ku jiraan haddii arrin xad waajibinayo ay ku dhacdo waa loo kaadinayaa ilaa ay dhalayso bal ilaa ay ilmahaasi ka kaaftoomayo oo cid kale oo nuujisa ama dee wuxuu ku noolaado siisa uu ka helayo waayo riwaayadda muslimku waxay sheegaysaa markay dhashada u keentay waasuu yihi waxa weeye ha ku soo jaqay la noqo markaad soo jaqsiiso un soo celi dabadeetana way la noqoto way soo jaqsiisayoo markii ay iska gurisay ee uu ka guray bay keentay isagoo jabroodhiya cunayo say tihi rasuulka ilaahay waa kaasoo iga guro waa dhammaysta hawshiisa fa facala sideebuu sidii buu weligeedii sameeyo fa amara wuu faray bihaa iyadii nabiyu llaahi sala allahu calayhi wasalama dharkeeda in lagu giijiyo fa shuddat calayha waxaa lagu adkeeyey korkeeda hiyaabuha dharkeedii ayaa lagu adkeeyo markaa lagu xidhxidhay si marka dee ay galgalanayso ama la rajminayo aana cawradeedii u kashifmin uma dabadeetana amara wuu faray rasuulku biha ay birajmiha in la rajmiye o dhagax lagu diluu farayoo farujimat waa la rajmiyey uma dabadeetana sallaa calayha rasuulku wuu ku tukaday wa qaala lahu cumaru cumar baa rasuulka ku yidhi calayhi salaatu wasalaam tusallii calayha miyaad ku tukanaysaa yaa rasuul allahi rasuulka ilaahay waqad zanat iyadoo zinaysatay su-aasha cumar rasuulka wuxuu u weydiiyey mustajliyan lilxikma laa munkiran isagoo xikmadda markaa ugu tukanayo yani inuu u caddeeyo raba ee rasuulka kuma inkirahayn oo inkaar ahaan uma weydiinahay qaala wuxuu dabadeeta rasuulku uhi laqad taabat waxa ay toobad keentay oo xagga rabbigeeda ay u noqotay towbatan toobad toobadaasoo low qusimat haddii loo qaybin lahaa bayna sabciina toddobaatan min ahli lmadiinati reer madiine ka mid ah oo dadka cusaadaa ahaaday la wasicathum deeqi lahayd toddobaatan dadka cusaada ee reer madiine ka mid ah toobad haddii loo qaybin lahaa deeqi lahayd ayay toobad keentay wahal wajadat miyay heshay afdala wax ka qiimo badan min an jaadat inay ku deeqday binafsihaa nafteeda lilaahi ilaahay daraaddi inay ugu deeqday caza wajal rawaahu muslim yani nafteediibaabay soo dhiibtay oo ay ku deeqday oo in la dilo ayay isu soo dhiibtay oo xadka laga jaro si macsidaa ay gashay looga dhaafo waaya marka xadiidkan waxyaabaha laga qaadanaye aynaa soo sheegin waxaa ka mid ah ee qofku inay tahay dunuubta inuu ka toobad keeno o uu ka soo noqdo dembigu siduu doonaba ha u weynaado waayo ilaahay in allaha yakfiru dunuuba jamiican ay liman taab waxaa kaloo laga qaadanayaa qofka xad ahaan loo dilo in lagu tukan karo imaamku uu ku tukan karo hadduu iska daayo oo idhaahdo dadka kale ku tukada si arrintaa dadku ay isaga ilaaliyaan oo ay uga fogaadaanna waa mid u furan wa can ibni cabbaasin wa anas radia allahu canhum waxaa labadaa saxaabi laga wariya ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala rasuulka ilaahay inuu yidhi low ana libni aadama waadiyan min dahabin low ana libni aadama ibnu aadamka hadday u sugnaan lahayd waadiyan hadduu u sugnaan lahaa waadiyan tog buuxa oo min dahabin dahab ahy axaba wuxuu jeclaan lahaa an yakuuna lahu waadiyaani laba tog inuu helo oo kaa uu hayo mid kale loogu daro ayuu jeclaysan lahaa walan yamla'a mana buuxinayo faahu ibni aadamka afkiisa ila turaabu ciid mooye wax kale buuxin mayso wayatuubu llahu ilaahayna waa ka toobad aqbalaya calaa man taaba qofka toobadkeena ee shuruudii towbadda ee lagu aqbali jirayna la yimaada muttafaqun calayh markaa xadiidka waxaa laga qaadanayaa sida bani aadamku ay adduunka ugu dadaalayaan oo la jeclaynayaan mar walba inay badiyaan isugu dayayaan adduunyada wax ka mid a haddii ay helaan halkaa ku joogsan maayaan inay sii kordhiyaan ayay maaragtay isku dayayaan sidii uu usii badan lahaana falowgeeda ayay qabanayaan oo ay saasay u dadaalayaan ilaa ay dhintaan qofku naftu ka baxdo waay walan yamla'a faahu ila turaab yacnii afkiisana wuxuunbaa buuxiyey ciidda ka marka dee la aaso ee xabaasha lagu rido ciiddaasi qabrigiisa ku sugan ama taalla ayuunbaa afkiisa buuxisa wey wacan abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allahu canhu ana rasuula allahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi yadxaku llaahu ilaahay wuxuu ku qoslaa subxaanahu wa tacaala ee ilaa rajulayni laba nin ayuu u qoslaa labadaa nin oo yaqtulu uu dilaayo axaduhumaa midkood baal aakhara ka kale uu dilaayo wayadkhulaani gelaya aljannata jannadana labaduba gelaaye midba ka kale ayuu ajasha dhaafiyey haddana jannaday isugu tegayaan oo ay wada gelayaan labadiibaa rasuulku sii fasiray oo wuxuu uhi yuqaatilu haada midkan hore ayaa wuxuu u dagaalamayaa fii sabiili illaahi ilaahay waddadiisa iyo jihaadka fa yuqtalu kolkaasaa la dilaya oo nin gaalahoo safkii gaalada ku soo jiray baa kaga aqturaya uma dabadeetana yatuubu llahu ilaahay wuxuu ka toobad aqbalayaa cala alqaatili kii dilay ee xaalkaa gaalka ahaa ayuu toobadda waafajinayaa fa yuslimu wuu islaamayaa fa yustashhadu isna kolkaasuu shahaado qaadanaya haddana oo isna jihaad kale ayuu ku dhimanaya dabeetana labadiba waxay godgaleen iyadoo mid walba ilaahay daraaddi loo dilay ayay godgaleen muttafaqu calayh waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen sababta daxika ama qosolka ilaahay uu ku qoslaayo keentay waxa weeye leanna kolkii hore waxaa dhex taallay cadaawaddii ugu daray markii midna muslimka uu ahaa ilaahay daraaddii u jihaadayay midna uu xagga gaalada ka soo jeeday cadaawadda halkii ugu sarraysaa dhex taallay taasina waa ta keentay in waxa weeye ay dee kawba iskaga siiyaan cadaawaddii ilaahay baa dabadeetana intaa dabadeed ka rafciya labadiiba jannadu isugu geeyey iyagoo walaalo ah soo ma aragti waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa ihbaatu sifati اdaxiki lilahi jala wacala ilaahay inuu qoslo sifaatulafcaalka ilaahay u sugan baanay ka mid tahay qur-aanka kumay soo aroorin axaadiidtay ku soo aroortay oo xadiidkan iyo axaadiid kale oo badanba way ku soo aroortay kolkaa waa sifo sugan waxaanay ka mid tahay sifaadka ahlulbidacu ay markaa taxriifiyaan waxay taawiil ku magacaabayaan qaarkood waxay idhahdeen waxaa looga jeedaa bimacna arida qaar waxay idhaahdaan waxaa looga jeedaa bimacna araxma qaar waxyaabo kale adigu dee qaarba meel bay la maraan taxriifkay taxriifinayaan kullu dalikana sawaab ma ah madhabu madhabu salafna waa in sidaa rasuulku u sugay calayhi الsalaatu wasalaam loogu sugay ilaahay jala wacala iyadoo weliba la ogsoon yahay oo aynu yaqiinsannahay sifaadka ilaahay inaanay la mid ahayn ta makhluuqa laysa kamilihi shay-un wahuwa samiic اlbasir qolyaha kolkaa ashaacirada ah waxay sifadani ka mid tahay sifaadka ay diidan yihiin eenay sugayn waxaanay sheegteen qolyaha shaacirada ah ee casrigan joogaa waxaaba ay qabsadeen waxaa ka mid ah inay yidhaahdeen imaamu albukhaari baa taawiiliyey sifadan oo daxikan ku fasiray bimacna raxma markii la yidhi xaggee ka keenteen ama bukhaari halkuu ku sheegayna waxay idhaahdeen bukhaari inuu sidaa u awilay sifadan alimaamu albayhaqiyu baa ku sheegay kitaabkiisa la ydhaha alismaa wasifaat waanay jirtaa alismaa wasifaat bayhaqi saasuu ku yidhi imam bukhaari saasuu ku awilay buu yidhi taa jawaabteedu waxay tahay bayhaqi ee imaamu lbukhaari halkaa iyo halkaasuu ku sheegay ma odhan oo meel kutubtiisa ka mid ah oo u nisbeeyey ma jirto loofilaan iyo madinana waxaa u noqon kari lahaa saxiixa bukhaariga oo kitaabu tawxiid oo ugu dambeeya sifaadka uu imaamu lbukhaari ku sugo halkaana dee taawiilka noocaasi kuma yaallo oo alxaafid ibnu xajaro dee caalimkii weynaaha ee sharaxay saxiixa bukhaariga wuxuu yidhi hadalkaa bayhaqi bukhaari ka sheegay nusakha aanu aragnay ama aanu hayno kamaanaan helin buu yidhi soo ma aragti sanad markaa uu dareeriyey oo uu yihi bukhaari markaa ilaa bukhaari gaadhaya oo inuu bukhaari hadalkaa sheegayna markaa sanad ahaana imaam ulbayhaqi uma sheegay sidaa awgeed warkaasi war aan ka sugnayn buu noqonayaa alimaam albukhaari waxaa intaa weliba lagu sii darayaa madhab lbukhaari fii sifaat illaah waa macruufa waa la yaqaanaa madhabkiisu wuxuu ahaa madhabka salafka ayuu ahaa waxaana aada iyo aada u caddaynaya kitaabkiisa saxiixu lbukhaariga ma garata marka iyadoo lala qaba inaan kutubtiisii laga helin sanad saxiixana aanay lahayn ama sanadba aan la sheegin madhabkii bukhaarina way khilaafsan tahay sidaa awgeed ma sugna
qaala almualifu baabu sabri sabirka baabkiisii weeye waa baabkii saddexaad sabirku luuq ahaa wuxuu u noqdaa alxabsu walmancu shayga in markaa la xabiso ama la xidho iyo in la diido ayuu u noqdaa sharcanna sabirka waxaa la idhaahdaa xabsu nafsi can اljazaci wاllisaani can اtashaki wاljawaarixi can ladmi alkhuduudi wa shaqi اljuyuubi wa naxwihima sida uu ku tacriifiyey alcalaamatu bnu اlqayim kitaabkiisa la idhaahdo cidat saabiriina wa dakhiratu shaakiriin sabirku waa naftii in laga xidho oo laga ilaaliyo marka qadarka ilaahay yimaado yacni jazaca iyo waxyaabaha qadarka ka hor imanahaya
carabkiina waa in laga xidho hadallada sharciga khilaafsan inuu ku hadlo xubnihiina waa in laga ilaaliyo ficilka sharciga khilaafsan ee muujinaya qadarka ilaahay qofkani inaanu macanii ku sabirsanayn ee uu ka hor jeedo waaya sabirku markaa waa manzilo iyo darajo aada iyo aada u sare weeye aayaadkiiyo axaadiidtan aynu kaga dhergi doonaa faahfaahin badan oo ku saabsanna waxaa ka heli kartaa madaarij saalikiin oo libnu lqayim kadalika kitaabkaa magaciisa aynu sheegnay cidat saabiriin wadakhiratu shaakiriin oo alcalaamatu bnu lqayim isagana uu iska leeyahay iyo kutubta kale ahlulcilmiga ayaynu ka heli karna saddex qaybood buu sabirku noqdaa sabrun calaa maa amara allahu bihi iyo sabrun camaa nahaa canhu iyo sabrun calaa maa qadarahu allahu min almasaa'ib daacaadka ilaahay in lagu sabro sabir bay u baahan yihiin qof aan sabir lahayn daacaadka iyo waajibaadka samayntooda ma joogtayn karaan macaasidii in laga sabro iyo maxaarimtii sabir bay u baahantay iyo adkaysi qofku uu iskaga ilaaliyo waxyaabaha ilaahay qadaray iyo maqaadiirta in laga sabro oo waxa weeye la iska ilaaliyo macnihi lagu sabro waxyaabaha ilaahay jala wacalaa uu qadaray halkaa kolkaa waxaynu ka arkaynaa qofku marnaba inaanu sabirka ka maarmahayn qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu dadka iimaanka lahow isbiruu sabra oo wasaabiruu ka sabir badiya gaalada la sabirtama oo gaalada dee dhibaatooyinku iyagaba waxa weeye way haleelayaan jaar marka la iskaga hor yimaado
soo jeedka iyo baqaha iyo dilka iyo dhaawaca iyo iyagaba dee wuu haleelaya haddana way adkaysanayaanna idina adkaysto oo ka adkaysi badiyo wey qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi walalamluwannakum walanabluwannakum wallaahi lanabluwannakum waxaanu idinku imtixaani doonaa bishayin shay min alkhawfi baqa ahaada waljuuci gaajo ahaaday wa naqsin dhinaan ahaaday min alamwaali walanfusi wahamaraat xoolaha iyo nafaha iyo markaa midhayowga intaba ku yimaada wabashiri saabiriina dadka sabraa imtixaanka iyo ikhtibaarkaasi markuu yimaado u bushaaray baa layidhi jala wacala wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi innamaa yuwafa asaabiruuna dadka sabra waxaa loo oofinayaa ajarahum ajarkooda waxaa loogu oofinayaa bikayri xisaabin xisaab la-aan dadka kale ajarkooda waa loo oofinayaa waa loo xisaabinayaa laakiin asaabiruun ajarkooda bikayri xisaab baa loogu oofinayaa oo ilaahay ku siinayaa jala wacala wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi walaman sabara qofka sabra waqafara iska dhaafa kaa waxay lagu sameeyey nadaalika kaasi la min casmi lumuur arrimaha markaa sharci ahaan la iska rabo in loo qastiyo ayuu ka mid ahaaday wanaagsan ee qiimaha badan
waqaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi istaciinuu kaalmaysta bisabri sabirka iyo wasalaa salaada kaalmaysta yaa ayuha aladiina aamanuu istaciinuu bisabri wasalaa sabirka iyo salaada tukashada kaashada in allaha ilaahay maca saabiriina kuwa adkaysta ayuu la jiraa oo ma coorowya wa qaala tacaala waxaa kaluu rabbi yidhi walanabluwannakum wallaahi lanabluwannakum waxaanu idin waanu idin imtixaani doonaa xataa naclama ilaanu ka ogaana almujaahidiina kuwa jihaadee minkum idinka idinka mida iyo wasaabiriina kuwa sabra macnay arrinka aanu muujinoonu cadayno wey lan ilaahay horeba uu ogaay walaayaatu aayadaha fi lmri bisabri wa bayaani fadlihi ku saabsan farista sabirka la ysfaray iyo caddaynta fadligiisa la caddaynaya kaiiratu way badan yihiin macruufatun waana mid la yaqaano dadka ahlulcilmiga ah ay yaqaanaan oo alimaamu axmed waxaa laga sheegay inuu yidhi dhowr iyo sagaashan meelood ayuu sabirku qur-aanka kaga soo arooray ahlucilmiga qaarna waxay idhaahdeen inta lafdigaa sabirka iyo mushtaqaadkiisu qur-aanka ka soo arooray boqol way ka badan tahayba waay alcalaamat bnulqayimna wuxuu sheegaa ilaa lix iyo toban weji ayuu sawirku qur-aanka ugu soo arooray buu idhaahdaa ilaa lix iyo toban weji oo kala duwan ayuu ugu soo arooray meelahaasaynu ka muraajacayn insha allah waan abi malikin waan abi malikin alxaari bni caasimin alashcariyi radia allahu canhu saxaabiga abi malik oo alxaari bni caasim la odhan jiray ashcarina ahaa yani qabiiladii ashcariyiinta la odhan jiray ka mid ahaa oo reer yaman ahayd waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala anahu qaala inuu yidhi qaala rasuulu llaahi rasuulka ilaahay wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam aduhuuru dahaaro qaadashadu shatru liimaan iimaanka barhkii weeye shatr bimacnaa nisf shatru liimaani ay nisfu liimaan walxamdu lilah ilaahay baa mahadle kelmaddaasoo la idhaahdaana tamla waxay buuxisaa almiisaana miisaanka miisaanka acmaasha lagu miisaanka wasubxaan allahi walxamdu lilaahi labadaa kelmadood na tamla-aani waxay buuxiyaan aw tamla-u ama waxay buuxisaa waa shakun min araawi maa bayna asamaawaati waalard cirarka iyo dhulka inta udhaxaysaa ayay buuxiyaan wasalaatu salaaduna nuuru nuur weeye wasadaqatu sadaqaduna burhaanun xujo weeye tusinaysa qofka sadaqadaysta ee la baxay iimaankiisa wasabru sabirkuna diyaa-un waa iftiin walqur'aanu qur-aankuna xujatun laka xuja ayuu kuu yahay aw calayka ama adiga ayuu xujo kugu yahay kullu naasi dadka oo dhami dadka dhammaantood yaqduu way kala hayaan fabaayicu nafsahu yacnii qof waliba wuu kala hayaa waa soconayaa fabaaicun wuxuu iibinayaa qof waliba nafsahu naftiisa oo camal buu markaa qabanayaa uu saarayaa fa muctiquhaa wuu xoraynayaa kolkaa oo naarta iyo ilaahay caladiisa wixii ayuu ka xoraynayaa aw muubiquhaa ama wuu halaagayaa rawaahu muslim xadiidkan muslim baa wariyey waana xadiis cadiim ahoo aad iyo aada u macaani badan waynu isnaana isagoo qura markaa habeenada oo dhan iska sharaxana way suuro geli kartaa laakiin kitaabkan insha allah sharax dheer kumaynaan talagelin iska tambiihaad mooyaane waayo ee adduhuur marka daada la godo waa ficilkii oo waa dahaaro qaadashadii ayaa tadahur wuxuu rasuulku markaa sheegay dahaaro qaadashadu inay iimaanka barhkii tahay waxay ahlulcilmigu isweydiiyeen sideebaa dahaaro qaadashadu ay iimaanka barhkii u tahay aqwaal kala duwan baa la sheegay laakiin labaa ugu qawisan oo labadaasaynu sheegi doonaa waxay ahlulcilmiga qaar idhaahdeen adduhuur ama dahaaro qaadashada halkan waxaa looga jeedaayo tarku dunuub dunuubtii in laga tago oo qofku qalbigiisa iyo naftiisa uu ka dahiriyo wax allo wixii muxaramka ahaa soo ma aragtid waaye iyadoo ahaara almacnawiya ahaarada looga jeedana dee adilada ba bar bay kusoo aroortay ama qaar badan way kusoo aroortay inahu munaasun yataطaharu wallahu in allaha yuxibu الtawaabiina wa yuxibu اlmutaطahiri wa hiyaabaka faطahir calى axadi tafsiirayn marka calaa kullin sidaasaa looga jeedaa bay dhahay sidaa marka la idhaahdana iimaankii wuxuu u qaybsamaa waxyaabo daacaad oo la samaynayo iyo waxyaabo markaa macaasio ilaahay daraaddii looga tegaayo labaduba dee iimaan weeyi in wixii khayra la sameeyo la fuliyo iyo wixii xun in ilaahay dartii looga tago soo maha marka aduhuur waxaa looga jeedaa halkan tarkigii wax alla wixii xumaa in laga tagaa looga jeedaa bay idhaahdeenoo sidaa awgeed baa nisfulimaan ay u noqotay ma garata jawaabtaa laakiin ibnu rajab alxambali xoogay uu daciifinaya jawaabta labaad waxay tahay ama tafsiirka labaad ee ahlulcilmiga qaar ay saareen iimaanka halkan waxaa looga jeedaa salaada salaadana iimaan waa lagu ilaaqay ama waa lagu sheegay adilada wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum markuu ilaahay leeyahy iimaankaa salaaddii baa looga jeeda marka aلطuhuuru طahaaro qaadashadii shadruliimaani ay shadru salaa salaada barhkeed weeyi salaadda in loo dahaaro qaato qofku uu isdaahiriyaa waa salaada barhkeed weeyi ma garata halkaana waxaa la isweydiiyey oo dahaaro qaadashadii sidabay salaada barhkeed u noqonaysa waxay markaa ahlucilmigu yidhaahdeen ictibaaro kala duwan baa la sheegaye salaaddii waxay leedahay shuruud ka horaysa iyo waajibaad iyo arkaan dhexdeeda dhacayso oo dhexdeeda la sameeyo ma garata markaa shuruuddii ka horreynaysay ayaa dahaaro qaadashadu ay ugu muhiimsan tahay sidaa awgeed baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam inay tahay shadruliimaan oo looga jeedo shadru salaa uu sheegay markaa qowlkaa danbuu xoojiyaa ibnu rajab oo waxaa markaa jirta riwaayad kaleoo muslimka ahayn oo sheegaysa aduhuuru halka inooga qoran tahay isbaaqu lwuduu sheegaysa isbaaqu lwuduu'i shatru liimaan isbaaqu lwuduu in weysadii markaa la dhammaystira markaa riwaayaddaas maxay inoo fasiraysaa aduhuur inaan tii macnawiga ahayd looga jeedine looga jeeda tii xisiga ahayd markaasoo salaada in loo dahaaro qaato waay xadiidka kolkaa waxaa laga qaadanayaa dahaaro qaadashadii labadii noocba dhahoo wanaagay leedahay iyo kelimaadka alxamdu lilah iyo subxaana allah fadliga iyo qiimaha ay leeyihiin iyo salaada fadligeediiyo inay nuur tahay xubnahana waa u nuur qofka si walba salaadu nuur bay ugu tahay qalbigiisii bay nuur u tahay xubnihiisanay nuur u tahay qabrigay nuur u noqonaysaa qiyaamahay nuur u noqonaysaa waa nuur salaadu sadaqaduna waa burhaan macnihii waa xujo tusinaysaa qofka sadaqadaystay maalkii la jeclaan jiray ilaahay dartii u bixiyey inuu muumin yahay imaan leey sabru diyaa sabirkuna waa diya diyaagu waa iftiinka waay waliba waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen addiyaau ashaddu min annuur yacnii diyaagu nuurka isagaa ka sii awood badan waay oo iftiinka dayaxana ilaahay wuxuu ku sheegay nuur waladii jacal ka cadceedana wuxuu ku sheegay diyaa iyomaana si xoog badan ka cadceedda waladii jacala ashamsa diyaa'an waalqamara nuuran kale kale kata kale diyaagii waa iftiin nooc xaraaro ah iyo waxa weeye kulaylu la socda sabirkaa caynkaasoo dee kama madhna markaa dhib kama madhna adkaysku waay laakiin qofkii ku dadaala ee u sabree u dhabar adaygaa caaqibo iyo cidhib wanaagsan ayuu ku helaya qur-aankuna xujuu kuu yahay ama xujuu kugu yahay haddii aad ku camal fashood sidiisa u raacdona wuu kuu doodi doonaa aakhiro wuu kuu shafaaco qaadi haddii aad ku camal fali weydana adiga ayuu kugu doodi kugu doodiyo waxa weeyaan markaa sababtiisaba dee naarta ku geliyo cadaabka ilaahay aad ku mutaysan walciyaadu billah qur-aankoo keliyana maaha cilmi oo dhami waa caynka soo ma qalbaysaan xadiidku waa caynka cilmiga kalena waa caynka wixii cilmi ahaad maqasho haddaad ku camalfashood waajibkiisa ka gudatana xujuu kuu noqon aad sababtiisa jannada ku gasho haddaad ku camalfali weydo oo aad dhinacaa ka martana xujuu kugu noqon waa laga yaaba sababtiisa inaad ku ciqaab mutayso kullu naasi yaqduu fabaayicu nafsahu famuctiquhaa aw muubiquhaa qof dee maaragta aan waxba qabanayni khayr iyo shar ma jire qofku wuxuunbuu qabanayaa weeyi soo ma aragtid qofkii wuxuunbuu samaynaya wuxuuna sameeye waa la qaybsamayaao qofna waa qof ku foogan oo samaynaya wax nafti wanaagsan oo khayra oo naftiisii uu cadhada ilaahiyo naarta kaga xoreynaya oo daacaadkii la imanaya waxyaabaha nafta lagu xoreeyana waxaa ka mid a khayrarkaa xagga xadiidka xaggiisa hore lagu soo sheegay soo ma aragtaan ya salaad lehe sadaqad lehe qur-aankoo lagu camal falo lehe sabir lehe dahaaro qaadasho lehe isdaahirin lehe dikriga ilaahay lehe umuurtaasi dhammaan waa umuurta nafta lagu xoraynayo aw muubiquhaa midna waa mid naftiisii halaagayo oo macaasidii iyo xumaantii ilaahay ay kaga fogaanaysay ciqaabkiisa iyo halaaggana ay ku mutaysanaysay ayuu had iyo jeer markaa guranaya u wadaa labadaba indheheenna asaynu ku aragnaa waxa weeye way muuqdaan rawaahu muslim وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخdري رضي الله عنهما أبي سعيid laga wariyey waa miن المكirيiن في الحadيiث صxaabadii xadيiثka badan rasul ka soo wariye ku jira أنa ناaسا dad dadkaasoo miن الأنصاaر أنصاarta ka mida ayaa sألوu wax weydiistay رasuul الlahi rasuulka ilaahi صلى الله عليه وسلم way baryeen فأعطاaهم kolkaasuu siiyey ثuma haddana sألوu waxbay weydiisteenoo فأعطاaهم uu siiyey xataa nafida ilaa uu ka dhammaaday maa cindahu agtiisa wixii yaalay ilaa uu ka dhammaaday waxaa halkaa laga qaadanayaa deeqsinimada rasuulkeennii moxamed aha calayhi الsalaatu wasalaam ya xaadiidta kitaabkan aanaynu taa kaga dhergi doonaa insha allah faqaala lahum wuxuu ku yidhi rasuulku goorma xiina anfaqa markii uu bixiyey kula shayin biyadihi wax kastoo gacantiisa ku jiray maa yakun wixii ahaaday cindii agtayda oo min khayrin maal ah khayrka halkan maal baa looga jeedaa iyo dheef falan addakhirahu cankum idinkama kaydsanaayo idinka kaydsan maayo waman yastacfif hase ahaatee qofka dhowrsoonaanta dalba ee isdhowra yucifahu llah ilaahay baa dhowri doona oo cifada iyo dhowrsoonaanta ku arsaaqi doona ilaa uu qof markaa qanco noqdo waman yastagni qofka kaaftoonka iyo qaninimada dalbe iskaaftoonsiiyana yugnihi illaahu ilaahay baa isna kaaftoonsiin waay waman yatasabar qofka isa sabirsiiya adkaystana yusabirhu llah ilaahay baa sabirsiin doona oo musiibadii ku dhacday lowsiin doono oo markaa ka sabirsiin doono sabir ku arsaaqi wamaa cuطiya lama siinin axadun qofna lama siinin caطaa'an deeq khayran ka wanaagsan oo wa awsaca ka ballaadhan min asabri sabirka muttafaqu calayh qofna lama siinin deeq iyo markaa caطaa ka wanaagsan oo ka ballaadhan sabirka xadiidka waxaa laga qaadanayaa qofku inuu markaa isticfaafka iyo dhowrsoonaanta ku dadaalo su-aasha had iyo jeer uu ka fogaado sabirka inuu ku dadaalo qofkii khasladaha wanaagsan ku dadaalana ilaahay baa faraj khayr qaba u furaaya qofkii su-aasha dadka ka adkaysta iska ilaaliya ilaahay baa abaabada rasaaqna u furaya qofkii sabirsiiye sabirka ku dadaala ilaahay baa sabirkii waafajinaya oo fududaynaya waa tahay waxaa kaloo laga qaadanaya akhlaaqda wanaagsan inuu qofku naftiisa ku rabayn karo oo ay ka mid tahay qayb muktasabahoo qofku markaa kasbanayo naftiisa uu ku tababarayo ku rabeyn akhlaaqda wanaagsan qaybina waa jibilioo qofka ilaahay baa ku abuuray qaybina waa qayb muktasab ahoo qofku isagu kasban karo naftiisa u bari karo waaya wa can abi yaxya abi yaxya waxaa laga wariyo suhayb bni sinaanin radia allahu canhu suhayb bni sinaan arumi qaala inuu yidhi baa laga wariyey qaala rasuulu اllah rasuulka ilaahay wuxuu yihi salى اllahu عalayhi wasalama cajaban waxaa la yaabayaa la yaab liamri اlmu'mini qofka mu'minka arrinkiisa oo cajaban waa mafcuul muطlaqo caamilkii baa xadfan cajaban ay acjabu cajaban waxaa la yaabanaha yaab liamri اlmu'mini qofka mu'minka arrinkiisa oo mu'minka ilaahay yaqaana iyo xaqiisa weeye kana soo baxaya ina amrahu amar arrinkiisu kullahu dhammaantii lahu khayrun khayr buu yahay qofka mu'minka walaysa dalika liaxadin ilaa lilmu'min arrinkaana cid kale uma sugna oo qof arrinkiisu wada khayr yahay ma jiro mu'minka mooyaane in asaabathu hadday haddaba mu'minkii asiibto saraau ladnaan iyo wanaag iyo barwaaqo shakara wuu mahadnaqaya fa kaana khayran lahu khayr bay u noqonaysa wa in asaabathu hadday haleesho oo ay ku dhacdo daraaw dhibaato iyo markaa shiddo iyo adeygna sabara wuu sabrayaayoo fa kaana khayran lahu khayr buu noqonaya rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku wariyey qofkii markaa laba waa midun inuu iska ladan yahay oo uu caafimaad qabo oo iska nicmaysan yahay oo nicmooyin uu kala guranaayo waajibka kolkaa kala gudbooni waa ashukru ilaahay jala wacalaa inuu uga mahadnaqo weeye mu'minku xaaladaa waajibka la gudboon ayuu la imanayaa ku sifoobay dabadeeta khayr bay sidaa ugu noqonaysa marna wuu dhiban yahay oo dhib baa haysata iyo kurbo iyo baraa waxay doontaba ha noqoto ama naftiisa ha ku saabsanaato ama waxyaabaha xidhiidhka la isaga la leh ha ku saabsanaato daraagaa iyo dhibaatadaas xaaladaana maxaa la gudboon qofku uu dhiban yahay waxaa la gudboon sabir iyo adkaysi mu'minkii waajibkii xaaladaa la gudboonaa buu ka soo baxayaa wuu sabray marka xaalkiisa oo dhami khayr buu u yahay mar walba wixii la gudbooniyo daacada looga baahan yahay ayuu la imanaya wey qiimaha sabirka iyo shukriga ayaa laga qaadanaya waayo waxaa kaloo laga qaadanayaa xadiidka iimaanku inuu laba qaybood yahay shukri iyo sabir alimaanu nisfan nisfun shukrun wa nisfun sabrun qaybina waa shukri iyo mahadnaq ilaahay nicmooyinkiisa looga mahadnaqo qaybina waxa weeye waa sabir wa can anasin radia allahu canhu waxaa laga wariyay anas ibnu malik qaala anahu qaala inuu yidhi lamaa haqula markii uu cuslaaday annabiyu nebigu markuu cuslaaday sala allahu alayhi wasalam yacni haqula min shiddat اlmarad daraantii xanuunka daraaddeed waa markuu la cuslaaday ee xanuunkii ku adkaaday jacala waxa uu markaa bilaabay ama gudagalay yatagashaahu inay inuu daboolo alkarbu kurbadi inay markaa daboosho iyo dhibaato inay daboosho ayuu gudagalay oo xaalaadkii markaa ugu dambeeyey noloshii rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam ee sakaraatulmowtkii uu la baaxaadagaayay waqaalat waxay tidhi faaimatu faaima waxay tidhi radia allahu canhaa oo dadkii rasuulka keligeed markaa ka noolayd waa karba abataa alla dhibaatada aabbahay haysataa alla aabbahay maxaa dhibaato haysata waa karba abataa alla dhibaatada aabbahay haysataa wa qaala wuxuu rasuulku uhi laysa calaa abiiki aabbaha ma saara karbun dhibaato bacda alyowmi maanta dabadeed maanta dabadeed aabbaha dhibaato mas wax dhiba mudan maayo isagoo rasuulku xaaladaa ku sugan calayhi الsalaatu wasalaam sidaa u baaxaa degaay oo sakaraatulmowtkii uu hayo ayaa haddana uu sabrayaa oo inantiisiina uu sabir siinaya uu jecla radia allahu canha waardaah wuxuu yihi rasuulku laysa calىa abiki karb bacda اlyowm lanna rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam waa dhimanayay markaa adduunyadan dhibaatada badan ee cudurka badan ee hamiga badan waa ka tegaaye waxaanu markaa qabanaayey ilaahay jala wacalaa naxariistiisa iyo raxmaddiisa ayuu u guuraayey falamaa maata markii rasuulku dhintay qaalat waxay tidhi faatima ya abataah aabbahayow ajaaba wuxuu ajiibay rabban dacaa rabbi u yeedhay buu ajiibay yaa abataah aabbahayow jannatu lfirdowsi jannada jannatu lfirdows baa ma'waahu hoygiisa ahaatay yaa abataah aabbahayow ilaa jibriila jibriil baanu nancaahu warkiisa u sheegaynaa oo aanu macnii u kor yeelaynaa warkiisa iyo geeridiisa waay marka hadalladan waxaa ka keenayey faaطima binti rasuuli illaah yacni qalbi jileec iyo murugo ay u qabtay bixitaanka rasuulka ilaahi calayhi الsalaatu wasalaam uu baxay adduunyada uu ka tegay mana arrintani ka ahayn sabir la-aan ama sabir daro iyo qadarka ilaahay inay ka cadhaysnayd arrintani kamay ahayn lagama yaabana markay tidhi ajaaba rabban dacaana waxaa ishaaraysaa ambiyada waa la dooranjiin jiray adduunyada iyo aakhiro dabadeetana aakhiro ayay dooran jireen oo rasuulkeenu calayhi الsalaatu wasalaam markay geeridiisu soo dhowaatay waa kii khudbadaynayee lahaa ina cabdan ina allaha khayara cabda bayna اdunya wa bayna maa cindah faاkhtaara maa cindah ilaahay addoon buu dooransiiyey addoomihiisa ka mid ah waxaa agtiisa ahaaday iyo adduunyada ayuu kala dooransiiyey fakhtaara maa cinda allah markii rasuulku hadalkaa jeedinayey abubakar ayaa fahmay ciddan uu rasuulku u jeedaa calayhi salaatu wasalaam inay isaga tahay oo uu markaa tegaayo adduunyadan uu ka tegaayo dabadeetana oohin buu bilaabay oohin ayuu bilaabay jannat lfirdowsna waa acla ljanna wa afdal ljanna jannada waana ta ugu sarraysa waana ta ugu fadliga badan webiyada jannada maraana iyaday ka soo butaacaan saqafkeeda sarena waa carshu raxmaan weeye markaa rasuulkeenu calayhi الsalaatu wasalaam aclىa darajaati اljanna ayuu waxa weeye lahaa halkaasuu tegaya nancaahuna waa jibriil baanu gaadhsiinaynaa warka ee dhimashadiisa nacyiga waxaa la idhaha qofka geeridiisa kolka laysogeysiiyey falamaa dufina markii la aasay rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam qaalat faaطimatu faaطima waxay tidhi radia allahu canhaa ataabat ma waxa ay ku wanaagsanaatay anfusukum nafihiinu an taxuu inaad ku saydhisaan oo ku halaloobisaan calaa rasuulillaahi rasuulka ilaahay korkiisa salى اllahu alيه wasalam aturaaba ciida oo inaad rasuulka ciidda ku kabistaan oo macnii ku aastaan ayay naftiinu ku wanaagsanaatay rawaahu اlbukhaari hadalkaana waa tacbiiru can xusniha walaysa اctiraada calaa dafnih macnii kama hor imanayso oo ma diidanaa in rasuulka dhulka lagu aaso waayo sharcigiisa ayaa sidaas ah dadkana waxa weeye dhulka ayaa lagu aasayaa waxay cabiraysaan markaa murugada ay xaaladdaa murugaysnayd iyo musiibadii weynayda jirtay ayay cabiraysay radia allahu canha wa ardaaha waay wa can abi zaydin abi zayd waxaa laga wari usaamata bni zayd bni xaarihata oo ahaa usaama oo isna ina zayd bni xaariha ah mawlaa rasuulillaahi rasuulka ilaahay kii uu xoreeyey ahaa sala allahu alayhi wasalam wa xibbihi kii uu jeclo ahaa wa bni xibbihi kuu jeclaa inankiisa ahaa radia allahu canhuma oo usaamana rasuulku waa jeclaa oo xibbigiisii buu ahaa aabbihii zayd ibnu xaarifana rasuulku uu jeclaayo xibbigiisii buu ahaa radia allaahu canhuma wa can saa'iri saxaaba qaala wuxuu yidhi usaama arsalat waxaa soo fariin dirtay bintu nabiyi inantii nabiga sala allahu calayhi wasalam ayaa soo fariin dirtay inantaa nabiguna markaa waa zaynab weeye waa zaynab bintu rasuuli illaah waxay ku soo fariin dirtay ina bnii inankaygii inan yaroo markaa cali la odhan jiray buu ahaa bay ayaa ayaa la yidhi oo ay dhashay cali bnu abilcaas ibnu rabiic ina bnii inankaygii qad ixtudira wuu sakaraadaya waa lagu soo xaadirayoo geeridii baa ku soo xaadirtay ee fashhadnaa noo kaalay sidaasay kusoo fariin dirtay fa arsala rasuulkuna wuu u fariin diray yuqri'u salaama isagoo salaam ku akriayo leh horta salaan iga gaadhsii oo wayaquulu leh ina lilaahi maa akhada walahu maa acطaa wakulu shayin cindahu biajali musamaa faltasbir waltaxtasim waa tacziyadii mashruuca ahay ina lilaah ilaahay baa le maa akhada waxa uu qabto walahu maa acطaa wuxuu bixiyana isagaa leh wakulu shayin cindahu biajalin musaman shay walibana ilaahay agtiisa muddo go-an ayay leeyihiin wax waliba ajal iyo muddo go-an buu leeyahy oo markuu dhammaysto aanu sii dhaafahayn faltasbir ha sabirto oo waltaxtasib ha ku ajar dalabto waxaa halkan laga qaadanayaa qofka intaanan hadal kale u gelin horta salaanta salaanta hadalka ka horeysa xataa haddaad telefoon kula hadlayso qofka waa inaad salaanta ku horreysiiso waa adab ka mida aadaabta islaamiga ah la doonaya in la ogaado la barto markaas ka soo bax assalaamu calaykum intaanad waariyo hebel iska warran odhan iyo maxaa sheegteen waa inaad salaanta waxaa kaloo laga qaadanayaa qofka iyadoonu weli dhimanba qofkiisi in la tacsiyeyn karo mashruuciyatu tacsiya horta waa laga qaadanayaa iyo masaladaa kaleynu sheegano qofku intaana naftuba ka baxin in la tacsiyeyn karo ehelkiisii markaad aragto qofkan inuu iska haatan dee iska socdo waa la tacsiyeyn karaa waar iska sabra oo adkaysta oo ilaahay baa markaa markii horena lahaayo isagaa abuuray imakana isaga ayaa qaaday iska sabra waa la odhan kara ya si ay u sabraan ay u adkaystaan waayahay tacziyada markaa mashruuca ah ee ugu fiicanna waa tan waa tacziyada rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam wixii kale ee bannaan ee qofku ku sabraayo ama uu qalbigiisa ku adkaysanayana qofka waa loogu tacsiyeyn karaa waxaa kaloo laga qaadanayaa markuu rasuulku yihi faltasbir waltaxtasib musiibada iyo aqdaarta ilaahay in lagu sabraa waa waajib weeye soo ma aragti alsabru calaa aqdaar illaahi waa waajib weeye maaha sunne waajib weeye waayo waayo amar baa rasuul ku bixiyey calayhi salaatu wasalaam inay ku sabirto ilaahayna musiibada ajar ay kaga dalabto sabirka ay ku sabrayso qofku hadduu sabro ilaahay daraaddii ugu sabro ajar buu ku helaya iyo abaal weyn shaki ma laha fa arsalat ilayhi haddana cid bay usoo dirtay tuqsimu calayhi iyadoo markaa u dhaaranaysa ilaahay ugu dhaaranaysa laya'tiyannaha inuu yimaado ha cid bay haddana usoo dirtay iyadoo waxa weeye ku dhaaranaysa inuu yimaado waxaan ku dhaartay inaad ii timaaddo ilaahay waxaan ku dhaartay inaad ii timaaddo waayahay macana jirta marka masale la ydhaha ibraaru lmuqsim qofka dhaarta in waxa weeye dhaartiisii loo oofiyo sida axaadiidta insha allahu aynu ku arki doono maya ii kaalay bay tiri faqaama rasuulku waa kacay wa macahu iyadoo ay uhelinayaan sacd bnu cibaadata wa macaad bnu jabali wa ubay bnu kacbi wa zayd bnu haabiti waa culimadii saxaabada iyo wa rijaalu rag kale iyagoo wehelinaya radia allahu canhu ayuu rasuulku markaa kaca fa rufica waxaa loo kor yeelay ilaa rasuulilaahi rasuulka ilaahi sala allahu alayhi wasalam asabiyu sabigii oo loo soo dhiibay macni loo soo dallaco loo soo dhiibay faaqcadahu wuxuu ku fadhiisiiyey fii xijrihi dhabtiisa ayuu ku fadhiisiiyey wa nafsuhu iyadoo naftiisuna taqacqacu ay qararclaynayso ay qacqacleed ay qararclaynayso oo dee xuri yeedhinayo oo markaa sakaraadka hayo oo alkaa laabtiisu ay kolkaa qararac qararac qararacda ay hayso oo qacqacda waxaa la yidhaahdaa shayga qallalan codkiisa wax qallalan markaad saa isku isugu dhufato ama tusaalahaan laba birood ama laba daasadood ama wax kale oo maran markaad saa isugu dhufto codku sameeyaa la yidhaahdaa qacqacada uu qacqacleeyi abaynu isticmaalnaa wa nafsuhu taqacqacu dabeetana rasuulkaasaa loogu dhiibay calayhi salaatu wasalaam fafaadat waxaa kolkaa ilmo la burqatay caynaahu labadiisii indhood fafaadat waxaa ilmo la burqatay rasuulka calayhi salaatu wasalaam caynaah labadiisii indhood waay wa qaala sacdu sacad baa yihi yaa rasuul اllahi rasuulka ilaahay ow maa haadaa ilmadani markaa waa maxay maa haadaa waa maxay markaa ilmadani faqaala wuxuu dabadeetana yihi haadihi tani raxmat waa raxmat jacalaha allahu tacaala ilaahay uu ka yeelay fii quluubi cibaadihi qalbiyada addoomihiisa wafii riwaayati waxaa ku yimi fii quluubi man shaaca min cibaadih waa raxmad ilaahay uu geliyey ciduu doonoo addoomihiisa ka mida wa inamaa yarxamu llahu ilaahay wuxuu u naxariistaa un min cibaadihi xagga addoomihiisa wuxuu uga naxariistaa un aruxamaa kuwa naxariista badan muttafaqu calayh aruxamaa kuwa naxariista badan buu naxariista wamacnaa taqaaqacu taqaaqacu macnaheedu waxa weeye tataxaraku ay markaa dhaqdhaqaaqayso watadaribu ay iska raacayso markaa dee ay qararac qararacda hayso sanqarhayso sanqar bixinayso waayo marka marka musiibadu ay timaado waxaa la diidan yahay waa baroortii iyo qayladii iyo qofku inuu dharta dharkiisii jeexjeexa iyo ciidda inuu isku qaya iyo adigu qowlama ficil sharciga khilaafsan inuu la yimaado laakiin mujarad oohinta keliya ama ilmada quri wax dhiba iyadu ma laha waayo waxanay tilmaamaysaa qofku xaaladda musiibadu ay jirto ilan musiibadu kulayl bay leedahay iyo waxa weeye dareen adag duu qofku markaa ilmeeyo naxariista qalbigiisa ku jirta ayay tilmaamaysaa waay oo laba midnaba loo baano markay musiibadu timaado qofku inuu dee markaa wax la yimaado qadarkii ilaahay ka soo hor jeeda oo ama qowl ama ficlo loo baahna qof dee iska beer nugul oo iska qaylqayliyo o dhulka isla dhaca inuu noqdo maaha qof dhagax dixeedahoo qalbi adag qalbi adag oo aan diirahayna inuu noqdo loo bahno waa bayna dalik qofku hadduu ilmeeyo ama ilma ka timaado ama nooc murugaahi ay qabato intaasoo keliya waxba dhib ma laha wakii rasuulku lahaa calayhi الsalaatu wasalaam ina alcayna latadmac wa ina alqalba layaxzan wama walaa naqulu ila ma yurdi rabbana wainaa lifiraaqika ya ibraahimu lamaxzunuun kinankiisii yaraa markaa ibraahim uu dhintay ya ishu waa ilmaynaysaa qalbiguna waa murugoonaya markay musiiba timaado ilaahay wax raalli gelinaya mooye wax kalena odhan mayno faaruqista aada naga faaruqdayna waa ka murugaysanaha ibraahimow saasaa rasuulku lahaa calayhi الsalaatu wasalaam o kama qaal waay waxaa kaloo xadiidka laga qaatay qofka naxariista naxariista ku sifaysan addoomaha ilaahay u naxariistaa ilaahayna u naxariistaa qofku inuu naxariisto ayuu naxariista ilaahay ku helayaa xadiidkii dheeraa ee markaa xadiidu ulqulaamka la odhan jiray baa ku xiga subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk
intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum في شبكة منهج أونلاين